SBS Radio.
mowduucan ama qorshahan ay saddexda madax- madaxweynaha soomaaliya iyo eritrea iyo eh, ra-iisul wasaaraha etoobiya dhowrka kor ka kulmeen Eh, marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaynu caddayno oo nidha isdhexgalka laga hadlayaa muxuu yahay ilaa hadda waxa weeyaan oo mowduuca ugu weyn yahay regional economic integration isdhexgalka dhaqaale ee gobolka taasi waxay keeni kartaa awal horebana eh, dee dhinaca amniga waa iska kaashanaynay Eh, waxay haddana keenaysaa dhinacii xasiloonidii siyaasadeed iyo faragelinta siyaasadeed ee jiri jirtay inay meesha ka baxdo waxaa isdhexgalkaas budhig u ah dhaqaale midowgan la sheegayana ma aha wax madaxweyne farmaajo intuu adisababo taga ama ama asmaro tago uu odhan karo saddexdii gobol waa midoogan baarlamaan baynu leenahay laba eh, aqal ah oo uu accountable u yahay oo kula xisaabtamaya heshiisyada la soo gelayana haddaan baarlamaankeena golaha shacabku ansixinin haddaanu aqalka sare ansixinin heshiis ma noqonayo ilaa haddana waa yeelwaacayo iyo waa inagoo isyeeleelay war waa ogtihiin siyaasiyiinta hadlaya iyo aqoonyinka hadlayo war murtiyeed madaxweyneyaal kulmay in aanu ahayn heshiis baa la soo galay iyo awhaam xagla geelna wax la qariyey ka weyne heshiis madaxweynuhu soo galo midnimo uu ku sameeyey ma wax qarsoomi karaya wadamada kale iyaguba way soo bandhigi lahaayeen marka taasi ma jirta yaynan hal abuur samaynin yaynan awhaam isku ufulin way fiican tahay shalayna waa ka hadalnay maantana way- wayd ka hadasheen Een, inaynu u baahan nahay laba shay soomaaliya iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka waa marka koowaad waa soomaaliya soomaaliya inaynu inagu gurigeenna wanaajinno ee, w- inaynu aqalkeenna ka shaqayno oo broseskaa socda dib u eegistii dastuurka iyo wadahadaladii ee, dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada dowladda dhexe iyo somalilan qeyb weyn bay ka tahay Een, waxaa kaloo iyaduna qeyb ah adduunyada go-doon kagama jirnee in aynu ka shaqayno dadaaladaa socda ee gobolka inaynu qayb ka ahaano hadda wax ku tarsanno miiskii tagno aynu ka doodno Een, shirkii brussels baan idiin sheegayaa aynu julaay ka qayb galno Eh, shirkaas maalintii koowaad oo aan anigu jeergaraynayey waxaa lagaga hadlay yurub iyo dowladihii waaweynaya adduunku sida uu gobolku ugu baahan yahay inuu isu dhex galo dhaqaale ahaan una kala faa'iidaysto maalin labaadii shir gaara oo qo- qayb gaara lagu casuumay oo madaxda adduunka oo dhanaba haddana lagaga hadlay isdhexgalka gobolka iyo faa'iidada uu keeni karayo tusaale yar baan idiin soo qaadayaa soomaaliyeed waagii hore waqooyiga iyagun baabajaadka lagu yaqaan laakiin imika koonfur baaba ka badisa imise diyaaradood oo miiroosidada xamar yimaada maalin walba waqooyi maalin kasta waxa ku socda dhiigbax maalin kasta milyan iyo bar doolar oo kaash ah ayaa wajaale laga tallaabiya toddoba boqoloo milyan oo dollar way gaaraysaa dhaqaalaha waqooyi ka baxa ee ay ama baradho ama basal ama jaad ama kontrabaan baha lagu soo geliyey waanan ka xumahay inaan idhaahdo khamri oo waa la qabtaa in badan iyadoo la burburaya waa aragteen wax allo waxa etoobiya ka imanaya wax lagu bedesho oo waqooyi ama somalilan ay ku bedeshaan ma jirto milixda iyo kalluunka warba nagaga bedesha lagama shaqayn maalin kasta shan diyaaradood haddayna ka badnahayn shan boqoloo baag oo jaad miiro ah sida oo caafimaadkeennii u xun oo ilkihii inaga daadiyey oo maskaxiyan inoo dhaawacaya ayaa kenya inooga yimaada miyayna ahayn intaan fadhiisanno inaynu dhahno war dhaqaaleba inagoon haynin oo dad iska masaakiin ah dhiigbaxan kenya iyo etoobiya inagaga socdaa maxaynu ku bedelnaa ma wada fadhiisannaa Een, miyayna ahayn maxaa dunidu kala faa'iidi dhaqaalaha iyo kala faa'iidaysigu siyaasadda adduunka maanta iyagaa xukuma war sideedaynu uga faa'iidaysan karnaa marketkan balaadhan ee boqolka milyan iyo kontonka milyan ah sharkoodana isaga moosi karnaa anu waan waan eh, u garaabayaa annaguna koox wasiira ah waanu ka doodnay war- war laxdu sawna cuntaa waraabihii eh, dugsigii hoose lagu dhigan jiray sheekadii waa ogtihiin waraabihii laxda indhaala kusoo cadlay ma- kusoo cararay yidhi maanta hilib baad ka dharagtay dee laxduna meel carartama haysta ma ogtay way dhalaada deedna isagii baa dib u baqay oo yidhi laxdu sawna cuntaa gal dadliqa ulbaa la iskaga dayaaye war boqol kelmine armay ina liqaan shantaa boqolee kun ee aqoonyahankee b h d da iyo masterta wada haysta etoobiyaankee waxbartay boqolaalka kun ee kenyaankaa ee naga aqoonta badan haddaynu isku furno armaa daadkaasi ina hafiyaa fikirkaahi waa fiican yahay laakiin yo inaan wax kale ku qufilayno inaan odhan eritriyuu keensanayaa farmaajo uu doonaya inuu nagu qabsado etoobiyuu keensanayaa taa obasidkeeda weeye waxaan anigu toddobiyo tobankii sano u dambeeyey ka shaqaynayay soomaaliya hargeysa garoowe gaalkacayo muqdisho nairobi intaasoo dhan dhibaatada ugu weynay koonfuri ka cabataa ama soomaaliya ka cabataa waa nin generaal gabriel la odhan jiray oo dowladnimadeenna jujuuf ku hayay oo dastuurkeenna door ku lahaa oo siyaasadeenna door ku lahaa waxaan doonaynaa iska dhexgalka dhaqaale gobolkuna uu ka turjumayaa no more general gabriel taa miyaynaan isku ogolayn soomaaliyeed taa miyaynu ka wada shaqaynaan idhaahnaa taladeeda annagaa iskale uma baahnin in faragelin laynoo sameeyo uma baahnin in talada cid kale yeelato innagu aan isku tashanno laakiin yaynaan hal abuur iyo borobaganda iyo isku abuurin soomaalidu hore waxay u tiri afku wuxuu la ho- xoog yahay maqliga xawda kaa jara Ee, waa u baahan tahay dowladda soomaalidu inay media strategy samayso waxyaabahan ka wada hadalno oo loo sharxo dadka soomaaliyeed muxuu yahay isdhexgalkan dhaqaale ee gobolku muxuu faa'iido inoo keenayaa maxaa khasaare inoogu sugan taa dowladdaa loogu fadhiyaa inay sharaxdo een, han- a- aynu iska warsugno yaynaan borobagando un ku furin waana la sharxi doonaa waa laga hadlay mar walbana waa laga hadli soomaali waxay dani ugu jirtaa inay tashato oo tiraa maxaa xal inoo ah war isku xiiqnaya isku daalinaya maxaa dani noo ah Ee, taasaynu ka wada shaqaynaynaa mid kalena ogaada waxaan u malaynayaa faarax cabdilqaadir waa fadhiya waa kii soo iga soo horjeeda saaxiibkay ee, ee, ee, faarax cabdilqaadir ayaa waagii hadduu xasuusinayna anigaa xasuusan Ee, waxaa waxaa markii laba kun iyo lix iyo toban dabayaaqadeedii la samaynayey baarlamaanka la xulayay ee muranka weyne ka taagnaa aqalka sare iyo xulista baarlamaanka ayaanu faarax shee- een, sheekaysanay waxaa laga yaabaa inuu ilaabay laakiin anigu waan xasuusanahay weli waxay ku saabsanayd een, broseskan socda yaa dhaxlaaya laba kun iyo sagaal een, waa ogeedeen een, ee, la- imbigati cabdilaahi yuusuf baa soo baxay een, dowlad buu dhisay ra-iisul wasaaruu een, magacaabay akhirkii ra-iisul wasaar ugu dambeeyey baa wada gaadheen boroseskii socday waxaa u aayay oo la yidhi nabad si loo dhaxlo hore loo socdo sheekh shariif sheekh shariif meel buu soo gaarsiiyey laba kun iyo labayo toban waxaa laga yaabaa garowe one iyo garowe two in sheekh shariif iyo iyo cabdiweliba ay maadaamay dee talada muddada daabkeeda hayeen ay filayeen stega inay heli doonaan ugu weyn ama ay soo noqon doonaan midkood ama labadoodaba soo wada noqon doonaan tiimay dhicine xasan sheekh maxamuud ayaa kasoo dhex baxay borosaskii socday waxaa u aayay xasan dowlad buu dhisay cumar cabdirashiid iyo waxaa isla soo gaadhay iyo iyo een, xasan borosaskay ka soo shaqeeyeen oo meel soo gaarsiiyeen madax- madaxweyne farmaajo ka soo dhex baxay war wakti ma isa siinaayo durba laba sannadood baynu maraynaaye fursad labada hadhay ma isa siinaa waxaanu annagu soo wadnaa nidaam cuntama oo hal qof iyo hal cod ah xor ah oo xalaal ah soomaali wada wada deeqa kaa nala eega oo nala baandheega oo fikirkiina ku dara sidaas intaa goorba faalladii faarax cabdilqaadir maalintaa aanu ka sheekaysanay ay runta u noqotay ilaah baa og cid u aayi doonta idinka ahaana mooyaane ya een, aynu ka wada shaqayno wax wanaagsan oo inoo cuntamaa sidee buu u yimaadaa waa idinku hambalyeynayaa yaynaanna regional economic integrationkaas ama waa u wada aayaynaa ama cid halkan fadhida meesheedii kasii qaadi doonta ama madaxweyne farmaajo haddii ilaahay idmo meel taa kasii dheer sii gaadhsiin doona laba kun iyo afar iyo labaatanka insha allah
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.